iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha maciishada suuqyada muqdisho gaar ahaan kudaarta qaar ka mid a ganacsatada suuqyada xamarweyne iyo suuqa beerta ee magaalada muqdisho ayaa ka waramay qiimaha ku yimid maciishada gaar ahaan kudaarta sanad ka hor tan waa raqiisay ahayd sanadkan oo qaaliisan macna malaha waa noo soo raqiisi doontaa caleemaha qudaarta waxaa la kala siisoonaa xabaddii saddex kun iyo labayabar saas ugu joogaa sanadkoona hal doolarku wuxuu ahay waa ka jabnaa intaas sanadkaan u qiimiyisu sarreeya waxaa ogaan dabkaa u keena iyo iyo barakaca wuxuu qaali noqda meel lagu gada ma lehe halkii inti kale waa la iska wada celsho wax yaraa la soo qaadaa wax yaroo la soo qaada marka meel lagu gadaba ma lehe saasoo qaali ku noqda waxaan iibinaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida tufaaxa liinta oranjada canabka iyo waxyaalaha iskugu jiro soo marka haddaan oo raashanka bixiyo soonkii hore iyo soonkan faraq weynaa u dhexeeyo soonkii hore qudaarta zaa'id ay u soo galeysay iska raqiisa eed laakiin soonkan waxaa waaye iska normal waaye soonkii hore ka fiican isleeyahay aniga xooga waa iska qaalisan yahay waxaa ka mid ah sida tufaaxa tufaax nooc waxaa uu kala baxaa wabina yar uu kala baxaa sida wadanka waxaan iibinaa shan xab laba dollar kuwa yarna waxaan iibinaa saddex xab hal dollar liintana waa sidoo kale eedan waaweyn iyo yaray kala leedahay midna waa afar xabal doolar midna waa saddex xabal doolar waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey sare ukac laga dareemayay guud ahaan dalka qiimaha kudaarta taasoo sababtay fatahaadii elino oo saameyn ku yeelatay beerihii dalagyada laga soo guri jiray